halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa oo aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo xiriirka f m yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa cawaysin talaado bisha abrilna waa koob iyo labaatan sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka waxaana si wada jir idiinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjan
horta dalxiiska ugu weyn ee dalka maanta ka jiraaya waa dalxiis dadkii soomaalida ahee labaatankii sano dalka ka dhacay ama dibadda ku dhashay ay dalka meel walba oo gobola ama deegaana ay aad ugu soo noqonaan kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya maxamuud cabdi xasan bikos oo ka hadlaya dalxiiska dalka soomaaliya waxa uu marti noogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka caawa ee waa go'aankaaga qodobada kalead barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo dalxiiska iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdada ka guuxaya aan ku eegayno dhallinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay barxadda hore ee makhaayad laga cunteeyo oo ku taalla magaalada muqdisho sidaana waxaa v o a u xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee magaalada muqdisho ayaa v o a u sheegay inay qaadeen ilaa afar qof oo qaraxaas ku dhintay iyo lix qof oo ku dhaawacmatay qaraxa makhaayaddan ayaa caan ku ahayd inay yimaadaan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda u shaqeeya ururka al-shabaab ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkan dhinaca kalena dagaal ka dhacay degmada taleex ee gobolka sool oo u dhexeeya laba beelood oo degmada wadadega ayaay ku dhinteen shan qof iyadoo ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale sida uu v o a u xaqiijiyey doctor cabdikariin axmed diiriye qaar ka mida dadka ku dhaawacmay dagaalkaas ayaa loo qaaday dhinaca magaalada garowe xaaladda magaalada ayaa xilligan degan
dowladda iiraan ayaa ku baaqday xabad joojin deg dega oo ka hirgasha dalka yemen madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in la joojiyo dagaalka islamarkaasna la bilaabo wadahadallo lagu soo dhisayo xukuumad wadaaga dalka yemen waxaa toddobaadkii afraad ka socda duqayn ay geysanayaan dayuuradaha dagaalka ee xulafada ee uu sacuudigu hogaaminayo kuwaasi oo beegsanaya jabhadda xuutiyiinta oo awood ku qabsatay qaybo badan oo ka mid a dalkaasi ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay magaalada sanca maalintii shalay kadib markii diyaaradaha dagaalku ay duqeeyeen goob hubka lagu kaydiyo oo ay haystaan xuutiyiintu waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay in ka badan boqol qof maxkamad ku taalla dalka masar ayaa labaatan sano oo xadhig ah ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaas masar maxamed xusni mubaarak maxamed mursi aan idhaahdee raalle hada dhegeystayaal maxamed mursi maxkamadda ayaa maanta oo salaaso ah ku dhawaaqday xukunkan dacwaddan ayaa ahayd mid la xidhiidhay dhibaato loo geystay dad dibadbaxayaal kasoo horjeeday xukuumaddii mursi sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka kuwaasi oo ku hor banaanbaxayay xarunta madaxtooyada madaxweyne mursi ayaa ka badbaaday xukun dil ah oo suurtagal ay ahayd in lagu xukumo sidoo kalena waxay maxkamaddu xukuntay labiyo toban ka mid ah madaxda ururka ikhwaanulmuslimiin iyo taageerayaashooda
xeer ilaaliyaasha dalka talyaaniga ayaa dalbaday in xabsiga loo taxaabo laba ka mid ah dadkii ka badbaaday musiibadii markabkii dadka tahriibayaashahay ay saarnaayeene lagu tuhmay inay iyagu markabkaasi wadeen dadkana tahriibinayeen mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa goor dambe oo isniintii shalay ahayd soo xaqiijiyey inay kala ahaayeen wadaha markabkaasi macmalka ahaa oo u dhashay dalka tunisiya iyo kaalihiisii oo u dhashay dalka suuriya kadibna ay soo saareen dad tiradooda lagu qiyaasay sagaal boqol oo qof oo ka soo dhaqaaqay xeebta libiya markabkaasi oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee musiibooyinka lagu kala adhada ay la kulmaan tahriibayaashu ayaa ilaa iyo shalay waraysiye lala yeeshay toddobiyo labaatan qof oo ka soo badbaaday
cawaysin wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacaddayada cawaysnimo oo ku saabsan barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna magaalada muqdisho kadib markii soomaali badani ay qurbaha ka soo noqotay waxaa goobo loo dalxiis tago laga sameeyey xeebaha ku teedsan magaalada muqdisho iyo deegaanada u dhowdhow wariyaha v o a ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaas ka hadlaysa inoo soo diray xeebta liido ee magaalada muqdisho waa xeeb aad u ballaaran waxaana maalmaha qaar isugu yimaado dhallinyaro fara badan oo halkaasi usoo dalxiis taga dhallinyaradaasi oo isugu jira hablo iyo wiilal ayaa qaarkood badda u dabaaltaga halka kuwo kalena ay dalxiis ahaan ee xeebaha kale ee ku dhirirsan magaalada muqdisho ay dunyo u raacaan si halkaasi ay ugu soo dalxiisaan xeebta liido oo aan booqday ayaan kula kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo isugu jiray kuwa qurba joog ah iyo kuwa muqdisho hore ugu sii sugnaa waxaana ugu horeyn aan wax ka weydiiyey qaar ka mid a dhallinyarada dunyaha kiriysa ee dalxiis ahaan u qaada dadka xeebaha fog iyo kuwa dhowba bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la dhahaa aweys cabdi cadaan waxaan ahay nimanka doomanka dalxiiska ka mid ee marna waan kalluumaysanaa marna dalxiiska ayaan qaadnaa sida badan khamiis iyo jimcada waxaan ka mid nahnay dalxiisayaasha dadka noo soo damaashaa tegaayo ayaan qayb kala qaadanaa farxadda marka dadka dalxiisayaasha oo badda maaragtay u dalxiis tegaya xaggee fog xaggee geysaan wallaahi run ahaantii hort hore dadku waa kala duwan yihiin laba jiho waaye qaybna waxa waaye dadkeenan ilaah qurbada joogaan oo jecel inay xeebaheena qayb ka mida soo arkaan ay jecel yihiin sida jasiiro oo kaleentood sida cilmacaan oo kaleentood mar alle marmar waan u qaadnaa oo ilaah kumadana dias bara dadka oo qurba joogta aaday u jecel yihiin inay xeebahooda ku damaashaadaan waxaa kalaa jiraan dad kaleentood oo ayaga reer muqdisho ah ama reer muqdisho bannaankooda ka ah imaadaan xeebta qaadno bannaanka soo wareejino ilaa xeeb labaad ilaa gudaha aan geyno soo damaashaad siino soo celino marka keliya ma ahan annaga damaashaadkeena keliya kuma eko seeftigoodana waa ilaalinaa seeftigoodana waa ilaalinaa jaakadaan u xirnaa si beri haddii ay geesa dhacaa emergency si dhibaatay u dhacaan ay ku badbaadaan marka qalabkii oo ay maaragtay khatarta ay kaga badbaadi lahaydaan ay u xirtaan markaad qaadaysaan haa se waa sidaa waxaa kaloo jiro dad kaleentood oo aan qaadno meelaha yaryar aan ku soo wareejino sida xeebtaan oo kaleentood ilaa gees gees aan geyno habka ay u damaashaadayaan ay farxadda la qaataan dadka qurba joogta iyo dadkeena kaleentoodba marka wax service oo ka qaadaana dadka miyaa jiro oo dalxiisayaasha oo badda gelay haa wax yaraan ka qaadnaa wax yaroo lacagaadaan ka qaadnaa aana aad u badnayn marka si ay u bartaan xeebtooda damaashaadka yaallo ilaah kuma danaado hort hore mid waxaan ku maadinaynaa hort hore hore umaysa dhicin muddooyinkii hore umaysa dhicin in xeebtaaniintii sidaan loogu damaashaado umaysa dhicin haddase alxamdulilaahi rabbialcaalamiina nabadda jirta awgeeda ayaan ugu raaxaysanaa xeebteena leeda marka dad badana halkan isugu yimaada xilliyada ugu badan oo dadku ay maaragtay dalxiiska badda u soo aadaan hadda baddu jawigeedu way kacsan yahay marka waan dareemayaa oo biyuhu hadda way soo buuxsameen
mar alaale markay badda soo buuxso khamiis iyo jimcaay dadku badan yihiin dadku waxaan qaadnaa intay badda degan tahay ayaan qaadnaa markay badda soo buuxsanto ilaah qumda waa ka ilaalinaa sababtoo tahay badda markay soo buuxiso khatarteeday leedahay alxamdulilahi rabbialcaalamiina marna kaluunaan ka shaqaysanaa marna dalxiisaan ka shaqaysanaa khamiis iyo jimcaha waxaa noogu badan inta badan aan ka shaqaynaa dalxiiska si aan aan dadkeena u damaashaad siinay farxadda noola qaataan khamiista iyo jimcada sidoo kale xeebta liido ayaan weli ku suganahay dadka damaashaadka u soo aaday xeebta liido way fara badan yihiin dad qurba jooga ayaa ka mid ah magacaada kiriya ismaan sheekhaay sakriya waxaan malaynayaa dhallinyarada qurbaha ka timid aa ka mid tahay sax xaggee netherland aan ka imaaday caasimada labaad rotterdam
hadda muqdishoaa timid ka warran muqdisho wallaahi waa meel aad iyo aad u fiican xeebta liidaad joogtaa dalxiis ayaad rabtaa inaad u baxdo xeebta aadid ka waran qurbaha iyo halkan damaashaadka yaal wallaahi wax isku dhigma ma ahan waddankan iyagoo barwaaqo ay tahay nimco aa taalo halkaas marka aa ugu tala gasho dalxiis saan oo kale ina aado waa in lacag badan aa jeebkaaga ku jirtaa jeebkaaga waa inuu buuxaa marka meeshaan waa maalintii dhanba konton dollar ayaa kaa badan adigo meeshaa rabo tegaayo jaziira tegaayo warshir tegaayo meel walba tegaayo konton doolar lacag aan gaarina kugu filnaanayso marka ee, ka warran marka xeebta liid oo kale hadda muqdisho oo kale dad badanaa isugu yimaada ama qurba joog ha aadaan ama dadkii hore u jooga ha ahaadaan maxaa keenaa is leedahay isbeddelka noocaan oo dadka qurba joogta inay yimaadaan iyo walaahi isbeddelka waxaa keenay horumarka dowladda ay samaysay iyo amniga waxaan rajaynayaa in saan ay sii dhaanto dadka halkaas jira dhan ay imaadaan waa ku marka faraxsanayo dadka qurbaha ay uga soo tagtoo kale iyo maxaa u sheegaya oo leedahay halkan oo inkastoo dhibaato ay ka maqlaan waddankii ama muqdisho oo kale oo la yidhaahdo dhibaata ka dhacdo qaraxyaa ka dhaco mar kasta ay maqlaan walaahi wax dhibaataa iyo wax aa horta meel walba dhibaatada taalaa meeshan waa dhulkaaga hooyo inaad timaado wax ka wanaagsan ma jiraan waxaan ugu baaqaa dadka maqan inay kusoo laabtaan dhulkooda hooyo wax dhiba iyo wax dhibaataa hor jira ma jiraan waa ujeedaa hadda inta qof oo taagan halkan oo xeebta leedo haa doon inta inta qof oo inay raacda rabto inta qof oo hadda aan nahay waa ujeedaa marka waxaan dhihi lahay waxa sidii wax loo sheegayo ma jiraane indhahooda qof walba ha ku qus qaato aad soo laabtaana leedahay dadka ugu baaqaysa kaa soo laabtaan sidoo kale ee, dhallinyaro badan ayaa halka joogta qaar ka mid aan la hadli doonaa weli ee, magacaada waxaa walaal waa maasantaa magacayga waxaa la dhahaa idruus cabdulaahi saney waxaana muwaadin soomaaliyeed jooga ku sugan dhulkiisii hooyo muqdisho muqdishoaan ku suganahay qaasatan degmada cabdicasiis ile xeebta liyada qof walbaa taqaana caan waaye Een, marka alxamdulilah ilaah maad sugnaato waa ku faraxsanaa dhulkeena hooyo inaan soo booqano aan aragno maalin laakiin xeebtaad u socotaa ee, baddiyaa rabtaa inaad aado maxaa maxaa ku soo dooratay inaad badda gashid ood doon raacdid ood soo dalxiistid wallaahi horta mahaddaas ilaa u sugnaatay midda kale waxay tahay nabadda ka jirta waddanka iyo xaaladaha kala duwan oo waddankii soo maray bacdamaa hadda waddanka recovery galay oo aad ujeeddo qof walba oo ilmo duqooshin oo ujeedda maamooyinkaas meesha joogo oo jecel badda inay galaan ilmaha la wado oo xataa ma aha jimca iyo qamiis keliya ma aha maalin kastoo saanay u jirtaa wax- balse waxay ka sii badan tahay maalinta qamiis dabcan baddani daawo weetaa mogsanta qof walba wuxuu ku faraxsan yahay waddankiisoo barwaaqo ah farxad taalo nolol taalo amniga aad u wanaagsan yahay waxba dhibaato lahayn qof walba xaq uu leeyahay in bad- bacdamaa xeebaha ay yihiin meelaha oo faras magaalada ah indhaha adduunka qaali ka ah in lagu dalxiis tago waana la dareemi karaa sababta kaliftay maadaama amnigu wanaagsan yahay Ee, ugu dambayntii ee, ka warran haddii nabaddan iyo dalxiiska ee, halkan ee, dadku maxaa isle maxaa ugu baaqi lahayd inay kaga faa'iidaystaan والله Dhallinyarada oo kale.
waxaan walaahi waxaan ugu baaqi lahay sadar muquusaaalka dhan waddankii waa xur qof walba oo muwaadina soomaaliyeed maqan kan maqan kan joogo war soo daawada waddankiina oo xeebaha imaada oo nolosha taalla iyo bal shaqo abuurka hal abuurka sida loo dhisay xeebahan waa ujeediin hoteelada buuxa alxamdulilah taasna kulleeto ebel taan maysan jiri jirin haddana waa la dareemi karaa nabadda taagan iyo farxadda iyo nolosha ahayd axmed xasan colaad v o e muqdisho
aad buu mahadsan yahay colaad dhinaca kalena magaalooyinka puntland waxaa ku yaala gobollo dalxiis tago oo dhallinyarada iyo dadka xafladaha gaarka alihiiba ay u damaasha tagaan faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haysa goobaha loo dalxiis tago ee puntland ka mid ah ayaa isugu jira kuwa soo jireen ah oo magac weyn ku lahaa deegaamada puntland sida ceelka biyo kulule iyo toga laageed wixii ka dambeeyey dii waxaa puntland kusoo kordhay horumar dhinaca shicibku ay ka sameeyeen dhinaca beerashada iyo dalagyada kala duwan tallaabadani waxa ay bulshada u horseeday inay u dalxiisaan xilliyada xagaaga iyo wakhtiyada ay fasaxa ku jiraan ceelka biyo kulule waxa uu ka mid yahay goobaha qadiimiga ah ee bulshadu ay u dalxiis tagto iyadoo looga yimaado wadamo ka durugsan soomaaliya islamarkaasna lagu nagaado toddobaadyo maxamed maxamuud shiikh ciid oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ka waramaya sida ay bulshadu halkaas ugu dalxiis tagto Ee, meelaha loo dalxiis tago oo caanka ah oo ay boosaaso ku caan tahay waxaa ka mid ah ceelka dhoobiyo kulule waa il dabiiciya oo buuraha ka xiga dhinaca bari kasoo burqata ee magaalada boosaaso waxay leedahay ee, ceelal waaweyn oo dhallinyaradu ku dabaalato waxay leedahay ceelal gacan ku samaysa oo la sameeyey oo godad loo sameeyey oo dadka waaweyn ay galaaniin waxay leedahay ceelal kale oo gaara oo dumarka u gaara oo iyana gaar u xiran oo saasoo kale iyana isugu jira godadka iyo birkadaha weyn la dabaasho leh bay leedahay.
adigu ma tagtay waa tegey oo waxaan tegey la- saddex asbuuc ka hor meelahaas yaad ku aragta marka waxaan ku arkay dad waaweyn oo jooga oo habeen ku baryey meesha habeen ku baryey oo alaabtooda iyo waxooda qaatay Ee, waxay leedahay kafateeriyooyin bay leedahay caadiya oo qofka xataa hadduu tago uu ka heli karo shaahi iyo raashinka iyo cunadii waxay leedahay hoteelo yaryar oo la seexdo oo montelis oo kale ah guri yar guryo yaryar oo la seexdo oo lagu talagalay dadka ee habeenku baryaya inay meeshaas joogaan dabcan magaalada boosaaso waxa ay ka xigtaa dhinaca bari bay ka xigtaa inta kilomitr jirtaa waxaa loo socdaa hadday u baato soddon daqiiqo marka waxaan qiyaasaya meelahaas adiga toddoba kilomitir inay u jidho meelahaasan qiyaasaya dadka marka aad ku aragtay ma dad magaalada ka tegaba mase waa dad wadamo kale ka yimi sida qurbaha oo kale ka yimi dadka ugu badan oo jooga oo meeshaas habeenbariga ku sameeyaba waa dadka qurbaha ka yimi waxaan ku arkay islaamaha waaweyn oo ka yimi kanada iyo kuwo kale oo ka yimi ingiriiska iyo oo dadka dhulkaas qaba uu ka yimaad waxay seenayaan inay joogaanin meeshaas kulul oo habeen ku baryaaniin qof kasta oo ka yimaada qurbahana oo dadka waaweynana waa isu sheegaanino xataa qofku markuu kuu yimaado ehelka kuu yimaado marka kuwaad wuxuu ku weydiinayaa biyo kulil igey meel kale soon kudhaw igey beeray leedahay oo ceelka ruuxiisa beeraha timirta iyo maleh laakiin way ku dhowdhow yihiin oo timirta iyo haddii la kori yaanyada iyo dalaga dhan waxaa cagacagaarka oo dhan iyo qudaarta waa laga helaya iyadan aagga waa laga helaya fruitska deegaanka laageed oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada ganacsiga ee boosaaso ayaa iyaduna ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee dhallinyaradu ay u dalxiis tagaan mahad yuusuf bile ayaa inoo sharaxaya arrintan magaalada ee la yidhaahdo laag la yidhaahdo oo ugu yaraan soddon kilomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada boosaaso waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago ceelal badan baa ku yaala oo aad u qurux badan kuwaasoo sawiro layskaga qaado lagu dabaasho ciidaha oo kale ayaa xoog loo tagaa oo dadka reer boosaasood iyo dadka kale ka yimaada dibadahu ay tagaan si ay sawiro iskaga soo qaadaan jimcooyinkana waa la tagaa beero iyo geedo dhamasa iyo meelo badan oo la harsado meelo qurux badan munaasabadaha gaarka waa lagu qabtaa xafladaha waa lagu qabtaa aroosyada waa lagu qabsadaa waxaan u malinayaa boosaasobad labadii qofood oo aroos ku gasha magaalada boosaaso toddobabaxooda waa ku khasban yihiin inay aadaan laag oo gabdhahaba xataa haddaan laag la geyn toddobadbaxeeda runtii waxay u aragtaa gabadha in aroos fiican loo dhiginba laag waxay ka mid tahay meelaha ugu beeraha badan magaalooyinka ku dhowdhow ama deegaanka ku dhowdhow magaalada boosaaso meelaha khudaarta hadda la isticmaalo dheeliga loo isticmaalo subax walba ay ka timaado ayay ka mid tahay geedmuroodkuna waa ku yaallaa sida timirta liinta liindhanaanta la yidhaahdo iyo geedo kaloo badan oo geedmuroodka la yidhahdo khudaarta nooc kasta oo khudaarta waa ka baxaa hadda geedmuroodka haddaan xusooo kale liinbalbeelmadii liindhanaantii cambihii babaygii kulli waa ka baxaan halkaas iyo khudaar oo dhan canuuni baa ka baxa khudaartiioo freesh ah oo raqiis ah buu qofki isagoo dalxiisah laga iibinaya weliba lacag yar laga siinaya maxaa ugu macaan marka halka aad ka hesho marka aad dalxiiska u tagto waxyaabaha ay naftaadu aad u xiisayso oo aad ka heshaa halkaa maxay tahay aniga horta marka ugu horeysa dabaasha aniga iyo ciyaalkayga iyo reerkayga iyo halkaas jimco kasta waa tagnaa inta badan waxyaalaha aan aadka uga helo waxa weeye khudaartii adoo ka helaya sida weliba babayga oo aan aad u jeclahay iyo dabaashii iyo nasasho aan ka helo halkaas magaalada caasimadda u ah puntland ee garowe waxaa ku yaal goobo taariikhi ah oo salka ku haya halgankii sayid maxamed cabdulla xasan waxaa kale oo abuurmay dhul ay dhallinyaradu u dalxiis tagaan sida ceelka darale iyo beeraha jilab maalmaha fasaxa iyo munaasibadaha ciidda ayaa dhallinyarada qurbaha ka yimaada iyo kuwa dalka joogaba waxa ay halkaas u tagaan dalxiis waxaa kale oo goobahani ay caan ku yihiin in lagu qabto munaasibadaha gaarka ah iyo kuwa lagu maamuusayo madaxda puntland booqashada u timaada jaamac cawli jaamac oo ka mid ah dhallinyarada garowe oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa iga waramay sida goobahaas ay bulshadu ugu dalxiisto magaalada garowe waxaa loo dalxiis tagaa laba meelood oo dhaca koonfurta iyo bariga magaalada garowe waxaana kala yidhaahdaa ceelka darayle iyo beeraha jilab waa laba meelood oo abaar iyo barwaaqa labaduba dooga mid waxaa mid darayla haddaan ku hormaro waa tog weyn oo magaalada dhinaceeda mara wuxuu leeyahay beero niger oo meesha ilaahay ku abuuray iyo kuwa dadku ay faraxsaan ama beertaan oo daily lifeka ama qudaarta maalintii magaalada soo gasha laga keeno waa meel cagaaran oo iyadoo dhanba biyihii iyo cagaarkii iyo isku dhacayaan isla yaalla waxaa kaloo laga helaa darayle qudaartii geedmiroodkaada dhammaystiran sida liin macaanta liinbabeelmadaas haddana u naqaano oo kale saytuunka liindhanaantii yaryareyd babaayiga si fiican uga baxa iyo cambaha oo markaa dartijaabo koo laga beera halkaas qudaartii iyo fruits kala nooca dhammaanteed ka wada helaysaa maalmaha fasaxa ka mid ah u dalxiis taga u dabaashaa taga u xaflada taga mararka qaarkoodna xasimaada ku qabsada dhammaan bulshada ku nool magaalada garowe dowlad iyo shacabba waa garta waxaan ugu maqaalo ah halkaas geeluna inuusan ka fogeyn bal noo sharax qaabka caanaha geela looga faa'iidaysto dariile meeshaas magaalada koonfurta ka xigta waxaa jooga geelal magaalada barqamaal loo yaqaano kale ama usoo godol waxaa marka laga helaa caanihii oo fresh ah oo markaa la lisay geeli baa ugu tegaysaa meesha dhinaceedas ka daaqay xidhiyo ku xaraysan iisoo lis baa dhahaysaa markaasaa gaawaha intii lagu culo lagu lisaya qiimo ka jaban mararka qaybtood kuwa magaaladana aad kaga helaysaa sawirka qofkii rabaa waa joogi karaa aan maranaya habeenaas seexan ka dhacda haddaa meesha aad tagtid biyo waa helaysaa cunada waa helaysaa caaniyo fresh waa helaysaa qudaartiyo neyjirana waa dalxiiska dhallinyarada ayaa waxaa kale oo ka mid ah in ay ku dabaashaan xeebaha puntland ee ku yaal badda cas iyo badda hindiya waxaa kale oo maalmaha fasaxa ay gaadiid u qaataan dhulka beeraha caanka ku ah ee dalxiiska ku wanaagsan iyagoo sawirro qurux badan kusoo bandhiga baraha ay ku leeyihiin internetka taasoo muujinaysa in dhallinyaradu ay xiise gaara u hayaan dalxiiska faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso cawaysin wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna dhadhaab haddaba magaalooyinka soomaaliya qaarkood ayaa laga hirgeliyey goobo dalxiis dadkuna ay xilliyada ay firaaqada yihiin u damaashaa tagaan haddaba waa sidee dhallinyarada iyo dadka kale ee soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa kan wariyaheenna aadan xasan tarax oo warbixintan arrintaas ku saabsan inoo soo diray xeryaha dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan dhalinyaro ah yaysan u suuragelin inay ku hamiyaan inay isku ilowsiiyaan nolosha adag ee taal xeryaha noocyadeeda lagu baabi'iyo strayska oo ay ka mid tahay dalxiiska ereyga dalxiis waxa uu ku yahay dhalinyarada xeryaha dhadhaab mid faajafaajo ah waayo waxa ay ku leeyihiin dalxiis waxaa gala ruux haysta nolosha quutul daruuriga ah miro ducaale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku hanaqaaday xeryaha waxa uu yimid xeryaha isaga oo la daadihinayo marxalado kala duwan yuu soo maray maanta waa ay ka duwan tahay marxaladihii hore noloshiisu waa ay soo hagaagtay balse dhalinyaro ahaan wax badan yuu tabayaa haddana suuragal ma ahan waxaan weydiiyey sida uu u arko dalxiis iyo inay suurtagal tahay inuu dalxiiso runtii qayb badan oo ka mid ah bulshada faama dhalinyaradaba maba taqaano wuxuu dalxiis yahay kaas qofku markuu dharagsan yahay buu dalxiisaa laakiin nin quutulyoomkii raadinaya dee dalxiis baa inaad u tilmaa in loo sharaxa mooye garan maayaan laakiin way qurux badnayd wadankaas kenya hadda aan deganahay dee waad aragteen meelo badan oo lagu dalxiisu leeyahay cirifyada adduunyada looga yimaadaa qarashyaa lagu soo bixiyaa annagii u muuqanay dhagaxan tuurna u gaarayeyna micnaha waa nagu adagtay inaan tagno hadday noqoto socodkii oo aanan sharciyo lahayn sharciyadii oo loo diidayo xataa haddaa hotel weyn adoo sharci wato qaxootinimada tiraahid waan degaya ama meel xayawaanka iyo micnaha geembakyada aan tiraahid waan micnaha inaan daawashaan u tegaya lagu ogolaan maayo qaxooti baaba tahayba qaxootinimadii waxay noqotay cudur soomaaliya haddaan soo qaadano waxay leedahay dhul badan oo lagu dalxiis tago hadday noqon lahayd badii hadday noqon lahayd duurjoogtii iyo waxyaaba fara badan oo taariikhi ah marka adig see u aragtaa nin dhalinyara tahay muddo shan labaatan sanaad ku nooleed xeryaha qaxootiga dalxiiskii inaad soomaaliya iyo dalxiiskeeda iyo waxaa sidee u aragtaa
runtii qofku markuu caafimaad cudurka arku caafimaadka garanaya wuxuu yahay wanaagiisa iyo macaankiisa qaxootiga inta badan horta dhibaatada jirta waxay tahay qofku markuu shaqeeyo ayuu inuu fasax qaato oo dalxiiso u dhadhamaysaa annaga dhibaatadan haystaa waxay tahayba horta dee dalkii ammaan darraba waad aragtay weli dowladdii ma wada gaadhin oo ammaan buuxa ma ka jiro way jirtaa dhul badan oo de qiimo leh dhul la tago hadda soomaaliya ka qiimo badan dee xeebtii ugu dheer africa ku taala xayawaana dabcan waa la helaya haddii loo baahdo dhul badan oo kala duwan oo cimilooyin kala duwan buura hadday tahay hadday beera tahay hadday bad tahay waan leenahay laakiin ammaankii baan jirin oo lagu aadi karay halkaa waxaan ka hadlaynaa dalxiiska oo kale dalxiiska ma ahan keliya in badda aad aragto inaad xayawaano soo daawato ma ahan xara qaxootiyaad joogtaa ma isleedahay kaba soo qaadba guurka oo kale markaad gabar guursanayso ama waxaa ma isleedahay nin dhalinyaraad tahay waxaa u baahan tahay faakeys yar inaad bal adiga iyo lamaanahaaga dalxiista aad aadaan run ahaantii waa wax niyadeenna iyo qalbigeena ka guuxaya laakiin ma hayno way runtaa oo dad badan oo waxaa jira eh, toddobaadka kusoo gala dhul aan dhulkoodii ahayn dalxiiska waa dee qofku inuu tago dhul ka gadisan dhulkuu joogay hadday noqoto cimilo hadday noqoto dad hadday noqoto dhul ka bedelan micnaha intii midna ma hayno awoodna uma leh inaan samayno waxaana caqabadka ugu badana hortaagan waxay tahay qarash yari eh, sharci xumo dowladda kenya oo ixtiraam iyo soo dhaweyn midna u haynin dadka qaxootiga inkastoo ay dhalinyaradan kasoo jeedaan soomaaliya oo leh xeebta ugu weyn afrika iyo dhul ku habboon dalxiiska balse waxa ay dalkoodii uga soo carareen dagaallo aan dhammaad lahayn haddii ay dalka martida u yihiin u dalxiis tegi lahaayeenna suuragal ma ahan waayo qarashkii lagu aadi lahaa waxa uu galaa calooshooda intoodii awoodi lahaydna waxaa xadidaya qarashka oo ma haystaan waraaqihii dalka dacaladiisa lagu mari lahaa arrinka keliya ay hamigoodii ugu hagaagi lahaa yaa ah dhalinyaradan in ay ku laabtaan dalkoodii hooye ayna ammaansadaan aadan xasan darax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oo warbixintaasi nooga soo diray xerada qaxootiga ee dhadhaab dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in habeenka khamiista sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo dalxiiska ee magaalooyinka soomaalida haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii dalxiis iyo fanaaniinta raxmed rows iyo dalmayare heestaas dalxiis ee raxmaroos iyo dalmaryare haddayn intaas kaga nimaadno haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ku saabsan dalxiiska soomaaliya waxaa barnaamijkan inoo haysa inoona soo diyaarisay sahra cabdi axmed
mudane maxamuud cabdi xasan beekos waxa aad tahay wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta bal waxaad iiga warantaa ugu horreyntii anigii dhegaystayaasha aad nala wadaagtaa dalxiiska waxa uu yahay bal inaad sharaxaad ka siiso
waxaan marka hore salaamayaa shaqalaha idaacadda ee voice america marka xigaay waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamij dalxiis soomaaliya in mar dambe idaacadda voice america ka dhawaajiso labaatan sano kadib burburkii dowlad dhexe soomaaliya ay xigaha ku hayso in dalxiis jiri karo duurjoogi jiri karto hotel jiri karaan wax la daawado jiri karaan marka arrintaas waxaan aad ugu faraxsanahay in labaatan sano kadib dalxiis laga dhawaajiyo dalxiiskaasi oo soomaaliya dal keliya laxaysan xataa degmo ama gobol gobol kale aad aadka horta waa dalxiis dalxiiskii macno badan buu leeyahay waxaa kamid ah buuraha waxaa kamid ah xoolaha waxaa kamid ah duurjoogta ninka waxaa kamid ah xamulola bedelo aan weligiis arag eeraanu duurka inta aadan deg soo arko taas nafteeda waa dalxiis tan kale dalxiiska dowladda dhexe ee soomaaliya meel walba waxay ku leedahay hoteelo iyo meelo lagu daawado ugaartay leed waayahay aad baad umahadsan tahay mudane maxamuud cabdi xasan haatanna waxaa khadka ku jira mid kamid a dhegaystayaasheenna bal soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta
waa maxamed xaaji xuseen raage oo jooga gothenburg waan ku salaamayaa sara wasiiru dowlahana waan salaamayaa horta mawduuca wuxuu ku saabsan yahay dabcan dalxiis iyo sidii loo soo nooleyn karo soomaaliya waa runta
markii dalxiis laga hadlo misna la eego wadciga maanta waddanka soomaaliya uu ku sugan yahay waxoogaa waxaad moodaa in halkaas priority ahaan ama kala horreyseen ahaan waktigii dalxiis iyo waxaas aan ka hadli lahayn in ay weli dhiman yihiin laakiin waxaa la samayn karaa sidaan aaminsanahay haddaan aragti yar ku daro in marka hore la sameeyo hab howleed keeni kara in marka dambe dalxiisku wanaagsanaado maadaama waddanka soomaaliya uu yahay waddan potentiality badan oo dhinaca dalxiiska aday tahay taariikh meelo la booqdo dhacdooyin gudaha lagu qabto sida shirar iyo dhacdooyin kale oo dhinaca dhaqanka la xiriira waxaasoo dhan waxaad moodaa in ay fuuqsanayaan ama meesha ka saarayaan ammaankii oo aan ahayn mid la isku halayn karo marka waxay ila tahay su-aashaydu haddii waxoogaa aan ku daro wadciga hadda jira waqti xaadirkan ma jirtaa ama ma dhici kartaa fursad dalxiis looga hadlo iyadoo ammaankii iyo waxyaabihii kale ee ka horeeya oo muhiimka u ahaa in wadanku uu marka ugu horeyso horta gacan lagu dhigo mudana bal waxaad noo sharaxdaa haddiiba ay jirto wasaaradaada wax ay ku tala jirto oo la xiriira dib u dhiskii goobihii taariikhiga ahaa burburka markuu dhacay waxyaabo badan oo goobihii lagu dalxiis tegi loo dalxiis tegi jiro soomaaliya dhammaan way burbureen hadda ma jirtaa hab ama qaab a kusoo kabi kartaan si markaasi dalxiiskii loo soo nooleeyo zaar horta waxaan aada ugu faraxsanahay su-aashaada sida ka dhigtay ninka kaloo saaxiibkay kasoo hadlay sweden talada soo jeediyey horta dalxiiska ugu weyn ee dalka maanta ka jiraaye waa dalxiis dadkii soomaalida ahee labaatankii sano dalka ka qaxay ama dibadda ku dhashay ay dalka meel walba oo gobola ama deegaana ay aada ugu soo noqonaan hadday tahay jibooyinka hadday tahay marka hadday tahay muqdisho hadday tahay boosaaso hadday tahay hargeysa dad badan oo soomaaliya oo oo aan fare lagu tirin karin oo darigoo yaryar ama dalka ka baxay ama iyagoo banaanka ku dhashay oo dalka aada usoo noqonaya jira dadkaasna hadda waxay aada u dhoogan yihin waxa waaye xeebaha soomaaliya oo badda ah oo climateka kulul leh oo ay dabaalanayaan oo ay kubad ku ciyaarayaan oo ay ku faraxsan yihiin oo aan lacag laga qaadayn oo ay ciidda isku fariinayaan waxyaaba aan la heli karin waaye marka aad ku qoshee galab shisheeye aan dalkaaga ahayn waxaa kaloo policy wasaaradda kamid ah in lasoo nooleeyo dhaqankii folklorka ahaa oo hidihii iyo heesihii iyo suugaantii soomaaliya ay lahayd si aan uga dhigno meel dadka soomaaliyeed ee dibadda kuna ku maqan ama saaxiibadooda ajnaanta dalka ay joogaan la jooga ay u iman karaan dalka gobol walba sihii iyo dhaqankii iyo hidihii inaan dib usoo nolay maadaama wasaaradda dalxiiska wasaaradda dhaqankaba waayo carnivalka brazil dunidana looga yimaadaan dunyada buffalaha oo maxaan leedaha bull fightingka ee spain adduunyadana looga yimaadaan sporting waa tour waay naftiis waa tourism waay medical medical tourism sida turkiya ama india dad badan ayaa adduunyada u ka wasaaradda bolicigeeda waxa waaye keliya maha dhismaha waxaa la rabaa in la dhiso wax dadka arki karaan oo ay kamid tahay in sportii lasoo nooleeyo dhaqankii lasoo nooleeyo heesii lasoo nooleeyo ugaartii nafteeda xabadda inta laga daayo ay dalka dib ugu soo noqoto xermihii ugaarta ay biyaha ka cabi jireen wasaaradda qorshe ay ugu jirtaa waxaa kaloo qorshaha ku jira waxa weeye in dhismooyinka iyo hoteeladii dowladda soomaaliya ay lahayd ee gobol walba ku yaal ama hataa hoteelada dalka laga dhisayo laga dhigi doo hoteelo dadka soo noqonaya ay u arki karaan hoteelo horumar badan sameeyey facility badan leh baabuurta dadka ku qaadayo leh badda lagu geyn karo lagu soo celin karo magaalada lagu geyn karo lagu soo celin karo amnigooda la suri karo marka wasaaradda waxaa u qorsheysan waxyaabo badan oo muhiimadda ugu weyn loogu talagalay soomaalida labaatankii sano dalkooda ka maqneed khaasatan kuwii banaanka ku dhashay khaasatan kuwii aagoo yare la saaxiibadooda dalka markay kusoo noqdaan waxaan rabnaa inay dalka usoo xiisaan waxyaabo badan ay dalka dhaqanka ku heli jirin inay dalka ku helaan waayahay waad mahadsan tahay su-aashaada ma soo koobi kartaa maxamed dhegeystayaal fara badan ayaa khadka ku jira asaar waan soo koobaya mahadsan taha wasiirkana waan salaamayaa waxyaaba uu ka hadlay waa soo dhaweynayaa walow aan aaminsanahay weli inaan waktigooda la gaarin haddana waxaa jira waxyaaba dalxiiska fududeyn kara tusaale ahaan hadda qof soomaaliya oo dibadda jooga oo soo laabtay dhinac ahaan dakli ahaan waa wax wadanka u anfacay laakiin soomaaliya waxay leedahay potential kaas ka oo dalxiis karta waxa loo yaqaano economic tourism tusaale ahaan wadanka soomaaliya wuxuu ku yaalaa meel aada istraatiiji u ah dal ahaanna waa wadan weyn oo aan weli la adeegsanin ama aan la isticmaalin khayraadkiisa haddii lala yimaado marka qorshe iyo istraatiijiyad qurux badan sida tusaale ahaan wadanku haddii uu marka ugu horeyso horta aan aaminsan in ammaanka ay tahay in wax laga qabto oo wadanka la mideeyo oo ummadda la isukaan oo systemka la hufo kadib waxaa la dhisi karaa xitaa dekedo waaweyn waay kale oo dadku adeegsadaan waana mahadsan yahay wasiir waayahay waad mahadsantaa adna tusaalahaaga fiican
horta ammaanka dalka horumar badan buu samaynayaa meelo badan oo fiican baa jira meelo badan oo ammaana jira ammaan badan oo horumar uu samaynaya dhiiri gelin karaa in dadka soomaaliyeed ama dadka ajaanibta ay iman karaan inkastoo ajaanibta hadda aysan weli niyada ku haynin ama cabsi badan ay ka qabaan laakiin soomaalida dibadda ku nool waxay heli karaan fursadaha inay dal ku yimaadaan oo fiican baa jira waa tahay wasiir haddaan bal aniga dib kuugu soo noqdo meelaha ugu muhiimsan kasokow hoteelada hoteelada magaalooyinka ku yaalaan laakiin meelaha banaanka magaalooyinka ah hadday noqoto eh, gobolka jubbada hoose oo kale had- haddaan soo qaadano wuxuu lahaan jira jasiirado ama uu leeyahay ilaa haddaba dhowr iyo toban gaarayo En, waxaa jira meelo loo dalxiis tegi jira dhulka keymaha eh, dhinaca ugaarta oo maroodiga uu aada ugu badnaa inkastoo hadda la dhow wuu kasii suulayaa En, buuraleyda gobolada bari iyo meelo kamida ee dalka En, kasokow hoteelada maxaad dhihi lahayd soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee waktigan haddiiba ay dhici karto ammaankan uu saamixi karo in dib u dhis lagu sameeyo u baahnaan lahayd marka aan ka hadlayno eh, dalxiiska loo imaanaya eh, eh, dalka soomaaliya ninkii yaqaanay soomaaliya ee waagii ay ammaanka ahayd ama ay dalxiiska lahayd ama duurjoogta ay lahayd oo meel kasta oo soomaaliya marka laga hadlo eh, maroodiga libaaxa shabeelka ujibooyinka ama shabeellada dhexe ama banaadir eh, bayi bakool dhulka dadkii yaqaanay ee dalka iyagoo waaweyn oo wax fahamsan ka qaxay ilmahooda wax badan ay u sheegaan ay qabaan Waa sax.
laakiin annaga waxaan usii diyaarinayna waxa weeye ilmihii dalka dibaddiisa ku baxay ama ku dhashay dal odayaashii iyo hooyooyinkii inooga sheekeeyaan dalkooda siduu barwaaqo u ahaan jiray dhinaca dalxiisa oo wax badan oo suudaana oo dhaqan leh oo oo- oo ugaar leh oo hoteelo leh oo bad leh inay dalka jireen annagana waxay inaan dib u habeeno oon dib u nidaamino dadka dibadda ku nool oo soomaalida naftooda ay la yimaadaan fikrada maalgashi oo dhinaca dalxiiska ay abuurtaan xafiisyo inay issii diyaariyaan mustaqbalka inay keenaan group of tour oo ah maxaan ku rahda iyaga ay wadaan soomaalida eh, saaxiibadooda keenaan Eh, intaasna waxaan rajaynaynaa in dalku ammaan uu sii noqdo oo si fiican ay u yimaadaan meel meel- meel walba ay rabaan oo dalka ka mid ah En, dalalka caalamka eh, dalxiiska kuwa ugu sarreeya ee dhaqaale fara badan ayay ka helaan macno weyn ayay ugu fadhiyaan haddii dhaawac uu soo gaaro dhaqaalaha hoose ayuu u dhacaa tusaale ahaan kenyaaba noogu filanba oo dalxiisayaashii waktigan laamu iyo dhinaca dhulka xeebta oo dhan sidii hore aysa ahayn dhaqaalihii hoos u dhac uu ku yimid sida la sheegay dhinaca dalxiiska haddii kaba soo qaad soomaaliya kaabiyadii dhinaca dalxiisyada dib loo soo nooleeyo en, meelaha ugu muhiimsan eed isleeda waa la tegi karaa ama waa wax waa laga qaban karaa kuweeba nabadu ama haddeyba saamaxdaba in nabad la helo En, maxaase kasoo geli karaa dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya dalxiiska waxay ka heli kartaa dhaqaalo badan sida dunidaba ay oga helaan dalxiiska dhaqaalo badan waayo ninka musaafirka u yimaado oo dalxiiska wuxuu la imaanaya lacag lacagtaana wuxuu maalgelinaya dalka ama hotel ha ku dego ama taxi ha ku raaco ama qaayid ha ka cuno ama baar ha ku raaco ama ticket ha ku goosto lacagta uu dalka la imaanayo ayaa fara badan oo dalka soo gelaysa annagana waxaana laga raba waxaa weeye dowlad ahaan inaan policygii amnigii iyo meelihii u dalxiisi lahaa u tegi lahaa hadday tahay eh, diving meelaha la- lagu quuso badaha meelaha lagu dabaasho xeebaha lagu dalxiiso meelaha dadku isku qoraxeeyaan dadka eurobeanka ay qoraxdu socdaan soomaaliyana waa la socotaa sanadkao dhan waa waa qorax Eh, eh, qofka korkiisa wuxuu helayaa qorax ku filan oo aan yurub iyo maraykan aan laga helin qorax ku filan oo ay tahay wakti yar keliya ama laba bilood ama saddex bilood keliya inay kuleel helaan laakiin inta kale uu qabow yahay laakiin soomaaliya sanadkao dhan climateku waa climate fiican oo qofka jirkiisa u wanaagsan aada og tahay qoraxduna inay jirka daawo u tahay dhinacii ugaarta markaan usoo noqono annaga policygana waxaa ku jira in ugaarta laga daaya xabadda mar haddii xabad aysan ugaarta ma- aysan maqlin inay dalka kusoo noqonayaan eh, ugaartii waaweynada maroodiga iyo geriga iyo iyo iyo maxaan ku dhaha weyisha ay ku jiraan inay soo noqonayaan haddaba libaaxa iyo waraabe ugaar badan baa dalkii kusoo noqotay marka aan hoteelada laga hadlayna hoteelada dadka soomaalida ee ganacsatada ah waxay xaq u leeyihiin ama ay dalka inay maalgashaan Waa gartay.
hoteelo fiican oo soo jiidan kara dadka dibadda inay dhisaan waayahay aad baad umahadsan tahay mudane wasiir khadka igu jir dhegaysto kale ayaa en- nala soo xiriiray magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aasha aad weydiin lahayd wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta soomaaliya waad mahadsan tahay eh, zahra magacaygu waa muna xasan maxamed waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan Eh, mas-uulka waan salaamayaa Eh, su-aasha aan qabo iyo meesha aan kasoo hadlayo horta waa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaan rabaa wasiir dowlaha inaan weydiiyo su-aal ah intee lasoo nool intee meel intee qaybood ay soo nooleyn karaan dowladda soomaaliya Eh, goobihii dalxiiska ee ay lahaan jirtay eh, wadanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo guud ahaan um- gob- eh, wadanka soomaaliya oo dhan intee qaybood ay soo nooleyn karaan oo dib loo soo celin karaa si dhaqaalihii dalku uu usoo qabto waa tahay dowladdu ma ugu jirtaa ya ma ugu jirtaa een, een, m- barnaamijyo ay ku talagaleen in lagu soo nooleeyo een, goobihii dalxiiska ee dalka uu lahaan jiray aad baad u mahadsan tahay gabadhaasi muno ah ee guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolka hiiraan ah maxaad ugu jawaabi lahayd annaga siyaasad ahaan wasaarad ahaan waxaa nooga qorshaysan waxa weeye meel kasta oo dalka ka mid ah inaan u samayno policyadii dalxiiska ama gobolada dhexdeeda ay isaga socon lahaayeen eh, waxyaabihii ay daawan lahaayeen la diyaariyo amnigii la diyaariyo hoteeladii la diyaariyo eh, duurjoogtii meel walba waxbay ku fiican yihin masalan gabadha walaashay waxay ka dha- ka dhawaajisay eh, magaalada beledweyne magaalada beledweyne masalan waxay leedahay waxyaabo aan lahayn eh, gobolada kala dalka ay ka mid yihiin geedka baarka waxaa ka mid a webiga sida umara magaalada eh, beledweyne oo dad badan oo soomaaliya dhexdeeda ku nool aysan weligood arkin waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha wasaaradda u qorshaysan in gobol walba waxyaabaha uu ku fiican yahay inaan maabin ahaan u samayno telefishinka gelino eh, dadka soomaaliya ay soo dalka gudihiisa ay dalxiis ka samaystaan marka projectooyinkaas iyo policygan wasaaradda way dejisay wayna socdaan waxaan rajaynaynaa waktiga dhow in dhalinyarada dalka soomaaliya gudihiisa ku jirayay ay isu socon karaan in ay arkaan meelo badan oo isbedelo ah masalan magaalada muqdisho waagii intay la ekeed way ka weyn tahay Eh, burbur badan baa ku dhacay nafteeda waxaa loo baahan yahay bani aadanka gacantiisa dhibaatada ku samayn kara inay arkaan dhalinyarada maxaa dhacay maxaa isbedelay maxaa dumay maxaa xasan maxaa horumaroo la gaaray waxaan oo dhan waxaa loo baahan yahay dadka iskuulaadka dhiganaya iyo jaamacadaha gobol walba iyo iyo iyo degmo walba ay joogaan in dalka dhexdiisa ay ku sameeyaan horumarka laga gaaray dalka sida ay magaalooyinka u kobceen boosaaso sida ay ahayd maaha gaalkacyo sida ay ahayd maaha hargeysa sida ay ahayd maaha baydhabo sida ay ahayd maayo sida ay ahayd maaha gobolada dalkao dhan baa weynay waxaasoo dhan waxaan ugu talagalnay policy a dadka dalxiisyaasha inay yimaadaan si eh, dhalinyarada soo soo koreysa ama iskoolaadka jaamacadaha dhigta ay aan arkin dalka Iyo Wax ajaanibkaba.
gacanka ah inay arkaan Mhm.
hadda isbedelka dalka ka dhacay siyaasadda wasaaradday ka mid tahay waayahay ee mid ka mid a dhegeystayaasha isna aan siino fursadda ee dhallinyarada nala soo xiriireysana ah magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aasha aad u qabtid wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa siciid xasan oo joogo wadanka suudaan gaar ahaan caasimada khartuum wasiir dowlada waxaan weydii lahay waxaan soo ma- mumkin ma tahan in la soo celiyo dalxiiskii iyo kala dambeynta ee lahayd wadankii iyo quruxdii iyo aan ku ogel sidoo hore mumkin ma tahan in loola soo celiyo waayahay waad mahadsan tahay walaalkiis waa la weydiiyey su-aashaasi mid lamida een dhowr jeerna uu ka hadlay sidaan filayo marka aadna aadaa u mahadsan tahay waa tahay aniga ayaa kugu soo noqday ee xilligii gabagabada ayaan kusii dhownahay barnaamijka ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd ama dowladda ama qurba joogta ama dadka kale dalxiisayaasha inkastoo xilligan dad badan ay calaamatu su-aal saarayaan in soomaaliya ee dalxiiskeedii in la dhiso waqti uu qaadan karo en- in amnigii lasoo celiyo waqti ay qaadan karto laakiinse bal rajadaasi haddii xataa ay jirto maxaad ugu dambeyntii kusoo gabagabayn lahayd mudane Eh, rajo weyn baa jirta wasaaraddana waa hora nooga sheegay policy uga degan dad badan oo soomaali ayaa dalka kusoo noqday oo qaarkood inay wax arkaan u yimid arkayna horumarka badan ee laga sameeyey dhinaca xeebaha khaasatan Eh, laga sameeyey dhinaca hoteelada magaalooyinka ama gobolada iyo degmooyinka Eh, laga sameeyey dhinaca ganacsiga oo la rabo naftiisa in eh, eh, ay arkaan dhinaca beeraha iyo xoolaha Eh, isbedelka ka dhacay dalka wuxuu ka mid yahay qayb ka mid ah in la arko waxyaabaha iska bedelay dalka isbedelkaas qofka u imaanaya inuu arka ayaaba dalxiis ka mid ah marka annaga shacabka soomaalida ee banaan ku nool iyo saaxiibadooda waxaan u sheegaynaa dhalinyarada dalka dibadeeda ku dhalatay ama ku koray inay dalka kusoo noqdaan goboladii ay ka yimaadeen ama degmooyinka ay ka yimaadeen ama caasimada ha noqoto in la arko isbedelka wax soo saar ee dhaqan dhaqaale ee dalka uu gaaray taasaa nafteeda waxay ka mid tahay dalxiisyaashay ka mid tahay marka waxaan rajaynayaa in dad badan ay warkaasi dhegaysanayaan aanay kusii talagalaan in soomaaliya mashaariicda ugu waaweyn ee dalka ka jiri doonta ay noqon doonto dalxiiska dhaqaalo badan oo kasoo geli doona ilahay rabo waa tahay aad baad u mahadsan tahay mudane ka qaybgalkaaga barnaamijkan iyo wakhtigaagaba waa mahadsan tahay eh, zahra waayahay wasiiru dowlaha ayuu ahaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta maxamuud cabdi xasan beekoos oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho dhegeystayaasha dhallinyarada ah barnaamijkan ugu jawaabay
aad iyo aad bay u mahadsan tahay saare cabdixmed oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo idinkaga imanayey idi- welina idinkaga imanaya magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac cabdi bare oo jooga magaalada hargeysa Eh, runtii tahriibka oo badahan maalmahan dambe ay dhegaheena ka guuxaya waa musiibo qaran oo ku habsatay qaranka soomaaliyeed meel kastay joogaanba runtiina waxaad arkaysaa malaayiin ku dhimanaya waa dad inaga baxaya oo jeenigeeniya runtiina waxa aan aada uga xumahay inay ka hadli waayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee maamulada een, soomaalida dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay u naxariistaan dadkaasi ka baxaya runtii waa jeni naga mid ah runtiina waxaan u malaynayaa ubaxaasi in aanu dib inagu soo noqonaynin waan tiiraansanahay runtiina cabdibarahaan waxaan filayaa inay dad badan oo asxaab ah iyo hooyooyin badanba ay ku murugsan yihiin dhibaatada ku habsatay ee dhawiilasha iyo dadka ay een, walaalaheena
waayo magacaygu waa xayaad walaal anoo soo koobay maskaxdayda waxaa ka guuxaya maanta walaal somalilan oo maanta madaxweynihii si khalada u dhaqmayo oo maanta wasiiradii shan wasiir oo aan la bedelin meesha madaxtooyada ay joogaan oo marna aan la bedelin marka ugu horeysa marka labaad sharci sharci aan lagu dhaqmaynin
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah dadka dhegeystayaasheeda ah oo noo soo gudbinayey waxaa maskaxdooda ka guuxaya welina waxaad nagala socotaan v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
gabagabadii barnaamijka waa go-aanka aynu ku dhownahay intayna aynaan u gelin kaalimaha sugaanta bal ismaaciilaan ka codsada wararkii caalamka mid iyo laba ismaaciil mahadsanid maxamed maxkamad ku taalla dalka masar ayaa labaatan sano oo xadhig ah ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi maxkamadda ayaa maanta oo salaaso ah ku dhawaaqday xukunkan Daw- dacwadan ayaa ahayd mid la xidhiidhay dhibaato loo geystay dibadbaxayaal ka soo horjeeday xukuumaddii mursi sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka kuwaasi oo ku hor banaanbaxayay xaruntii madaxtooyada madaxweyne mursi ayaa ka badbaaday xukun dil ah oo ay suuragal ahayd in lagu xukumo sidoo kalena waxay maxkamaddu xukuntay labiyo toban ka mid ah madaxda ururka ikhwaanulmuslimiin iyo taageerayaashooda xerlaaliye xeerlaaliyaasha dalka talyaaniga ayaa dalbaday in xabsiga loo taxaabo laba ka mid ah dadkii ka badbaaday masiibadii markabkii dadka tahriibayaasha ahi saarnaayeen oo lagu tuhunsan yahay in ay iyagu markabkaasi wadeen dadkana tahriibinayeen mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa goor dambe oo isniintii shalay ahayd soo xaqiijiyey in ay kala ahaayeen wadaha markabkaasi macmalka ah oo u dhashay dalka tunuusiya iyo kaaliyihiisii oo u dhashay dalka siiriya kadibna ay soo saareen dad tiradooda lagu qiyaasay sagaal boqol oo qof oo ka soo dhaqaaqay xeebaha dalka liibiya markabkaasi oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee masiibooyinkan tahriibka la kulma ayaa ilaa shalay wasiir waraysyo lala yeelinaya ilaa toddobiyo labaatan qof aad baad umaadsanta ismaaciil haatanna mar kale aan ku noqono dhinacii kaalimaha sugaanta waa heesta kale ee dalxiis iyo fanaanka cabdiqaadir juba
diintiyo asluubtiyo nolol diiranaantiyo darajale hoygii hoygii hoygii hoygii dumbir lagu manashto dar wanaagsan antiyo hawadeeda dahabka tii loogu deeqa dar wanaagsan antiyo ciddeeda dahabka tii loogu deeqa daala iyo ubaxeeda duudyada saraar burcada wadacallada xamarda wadacallada hargaysa iyo damasheeda gibilay dusheediyo xamar daawo tacallada xamar daawo tacallada alla danaha dhaqankeenna dambarsame calankeenna dugsa laga bartaa deeq ilaahay baali dadnimana soomaali baali dalkeenniina weeyaan ku dalxiis macaana dunya dhaqasho wacaana deeq ilaahay baali dadnimana soomaali baali dalkeenniina weeyaan ku dalxiis macaana dunya dhaqasho wacaana dogayiyo ubaxa rabbi uu ku dayro dabayshiiya boorka dah looga dhigayo reer kastoo ka raagtana duni lagu abaarsado daaq lagama waaye lagama waaye dayaxayo baydhaba doolow beled weyn marka daawo dacalada daawo dacalada jilib daawo dacalada daawo dacalada dayaxayo baydhaba doolow beled weyn ceelbur daawo dacalada daawo dacalada gedad daawo dacalada daawo dacalada
heestaasi dalxiis waxay u dambeysay barnaamijkii waa go'aankaaga inta haddii la idhahdo toddobaadka dambe aan idhaahdee talaadada dambe isbuuca soo socda aanu kulmi doono ka horna lixdii barhka beri aroor waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idin leh sidaas iyo caweysi wanaagsan
daala iyo ubaxeeda duunyada saraar mudug daawo tacallada galgaduud daawo tacallada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.